الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع كما في الله السابق السابق يسكن أما عرف ليوم على رب والصبر waxaan isku dayayaa inaan qaar usoo koobo laakiin inta muxda ama inta kaan fici karta inaan sheego waqtiga dib dhacay daraadeed ilaahi subxaana wa tacaala waa uu inoogu tilmaamaya nicmooyinka waaweyn ee uu siiyey inay ka mid tahay carab wa lisaanan wa shafatayn ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لأن الله كله سبحانه وتعالى بنام بنام المسلمين لما يدور يعرف يوم الدين عرف مكة سوى نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه وقد يقال إنه هم مسلم اليوم إنه هم ومسلم اليوم شقين وضعه إلى shaqooyinka gaadabka yani kuwa moodaa aan saamiska u baahnayn waxaa ka mida waa waxay wax ku cuni oo cunnada laba shaqaba waa inoo qabtaayo dad waa qalda walay yani daadka marka la dhisayo waxaa loo baahanya siwidka biyaha waxaana oo dhan laysku qabto laysku waraaqo laaku mishiikaasi walimu ku waraaqaya dee daadka lama dhisi kare carabku waa aadaabta waxooraaqa ee ku waxay gurguriyaan laakiin kaas ukaa waxay yahay inta markaa hoostu xitaa waqura way gurguran yahay carabku laakiin qabataashadada inuu waraaqo kolka intii la gurguraysa ka saaraya kaa in laga bugeeyo ilaa in muslimada kale ay shaqadooda dhamaynayaan marka dambe aad wax la qaysana isaga ayaa sababa inuu guriga darkiisa u geeyo oo u sababo carab la-aantii markaa wax adag bay noqonaya inaad la fiirto midoraba u noqdo waa midda labaadee cunnadu waxaa macnaha u yeelaada oo carab haddii kale dadku maba yidhaahdeen dabaqaadkadii waxay naga jiro ninka bigista cuna iyo korbiisada cuna iyo kabaastada cuna iyo dawax kale cuna isku dhaban u baadeenaaga laakiin waxaa qiimaha u kala yeeleen mid dhanaanka dhiga mid macaan ka dhigay mid wax ugu raakista ka dhigay mid wax yaro qalaan ka dhigay mid wax adag ka dhigayna isna waa arab oo wamin nicmati illaahi subxaana wa tacaala haddaad weydo dhaqan cumarkiina kuma yeelate dadkii nafkasta ubaad u dhacanayda wuxuu cadasha gaadsiiyo shaqo saddexaad ku qabtaa carabkiyo ah qadar camati nafs qofka laaftiisa waxaa ku jira inuu cabiri karo oo ilaahay inaynagu mana sheeganayo khalaqa alinsaana callamahu lbayaan baa ilahay subxaana wataala binaadamkaa la abuuray oo baray albayaan inuu wax tacbiirin karo inuu wax odhan karo oo odhaahdo ama qofku waxaa naftiisa ku jira inuu yidhaahda waa wax weyn waxaad qiyaastaa un agtaada qof taagan oo aan hadli karin oo lagu yidhaha hadalkaa ku xidhmay wuxuu doonayo wuxuu diidayo wuxuu jecelyahy waxaanu jeclayn seed u fahamtaaba adag insaanku markaa waxa uu isku fahma ee ugu weyni waa hadal hadalkana qaybaha ugu badan door laxaadle ka qaata waxaa ka mid ah carabka sidaas daraaddeed baa asafkaba lisaaniyaat lagu tilmaamaa lisaan lisaan alcarab aw lisaan kada xataa asafkan gaaleed langu waxay dhahdaa waa carabka laftiisa faransiiska malaha ingiriisga iyo waxaan languagekan waxaan oo dhan meesha ka yimaadeen waa carab macnaheeduna waxa uu tilmaamayaa dowrka uu carabku ku leeyahay hadalka sidaa daraaddeed waa nicma carabku marka koowaad bini aadamkuna inta badan nicmooyinka ma garto markuu waayo mooyaane waa wada caafimaad qabtaan baa laga yaabaa in siina badani laakiin caafimaadku wax weyn idin lama muuqdo kuwa dhakhtarka jooga si haddaad u tagto adduunba waa caafimaadba waa kaan maninunba labadiisa adduun ku soconayo oo lugaynayo caafimaad qaba nolol kalaba uma baahdeen ka ugu biyameersan haddii xanuun yari ku dhaco la yidhaahdo hal bilyan baad bixinaysaa si lagaaga daweeyo bilyanka wuu ogolya inuu bixiyo si isu daweeyo adiga maanta haddii la yidhaahdo australia tabiib khatari jooga oo xanuun yaro ama islaanta ayaama adiga ku hayaama midyan haya dawaynaya waxaad tabanaan kasana shaqaynaysa waxaad ogosheebaad ku bixiso laakiin maanta oo aad haysato oo uu nicmo yahay waxaa laga yaaba inaad aada u dareemin hadalku waa nicma laakiin cidda ayaa aada u dareemaysa cidda aan hadalka garanayn waa nicma ilaahay subxaana wa tacaala oo xataa markuu inoo mano sheeganayo ku tilmaamayo waاkhtilaafi alsinatikum ama nabiyullaahi muusa uu rabbi ku laha subxaana wa tacaala ilaahay waxaad igu dartaa walaalkay huwa afsaxu minii lisaanan buu lahaa isagaa iga yaro carab toosan ama iga hadalka odhanod ee taageero iga dhigo iraaci afku markaa inuu qofku afgaranayo ama uu hadli karayo waa nicmo weyn waxaase intaa lala qabaayo ay yidhaahdaan carabku waa furaha bini aadamka bay yidhahdaan ibn اlqayim اljawzi ayaa wuxuu leeyahay alquluubu kalquduur wاlalsinu magaariisuha qalbiyada bini aadamku buu yihi waa sida daridoo kale carabkuna waa dhuraha lagu soo dhuro buu yihi waxad cadan ku jiro unbaad ku hadlaysaa see daraadeed carabku waa dhurahii tacbiirinayay dherigeeda waxa ku karsan intaad aamusanta kuududdo waxaasay cidi garan mayso nin fiican nin caqli badan nin raga waxaasay laakiin marka aad hadasho ayaa soo dhurtay wixii gudahaaga ku jiray markaasaa dad kula arkay markaasaa laodhanaya waa nin raga ama waa nacas ama waa doqon ama waa hadalyaqaan ama waa kan markaasaa lagu tacbiirinaya waxa uu tilmaamaya ibn اlqayim raxmat اllahi calayh faida aradta an tacrifa shaksa farkabhu xataa yatakalam buu yihi haddaad aragto qof inaad garato sug buu yidhi inta uu ka hadlayo faida takalam dahara cala lisaani ma kana fi qalbi wاnnaasu awciyat makhtuuma wamafatiixaha alsinatuha qofku markuu hadlaa unbuu wuxuu ahaa ka soo baxaa buu leeyay bini aadamkuna buu leeyahy waa shandada hilan ama waa sanaaduqa filan laakiin furaheedu waa carabka buu leeyay sanduuqa yaro kuusano qofka bini aadamka ah carabku unbaa sheega waxa uu soo wado idan carabku waa nicmo weyn sidaa markaynu uga hadalla nicma min nicam illahi subxaana wa tacaala alkubra ayuu ka mid yahay laakiin mar labaad carabku waa khatar marka waa nicmo haddii wanaagga loo adeegsado wax badan dhala oo tawxiidka iyo diinta iyo cibaadaadka iyo dikriga iyo qur-aan akriska iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo subxaan allah iyo waxaananu ku hadlayn oo dhan waxa janno lagu galo shaqo badan badan oo ka mida carabbaa lagu qabtaa waxa naar lagu galana shaqo badan oo ka mida carabbaa lagu qabtaa sidaa awgeed carabku waa wax u baahan inaynu hubinno waxa ka soo baxaya waana meelaha dadku ugu fiira yaryiin inay xakameeyaan dadku sida caadiga ah waxaa laga yaaba waxaad cunayso inaad xalaal iyo xalaal iska eegto xaaraanka ay tahay inaad tidhahdo waa ribo waxaan iyo cuni maayo dadku aada isaga ilaaliyaan waxaa laga yaabaa zinada inuu qofku aada isaga ilaaliyo o yidhahdo waa zino waa waxun mar raba inaan ku dhaco tuugada gacanta had ku qaadi lahayd waxaa laga yaabaa inuu qofku yidhahdo waa xaaraan ma banaano iska ilaaliyo laakiin dadka inta badani kuma tanabuhdo ama uma muuqato inay carabkan ilaaliyaan bal isagana xalaasha iyo xalaasha u kala eegaan xaaraan iyo xalaal inteeneebaa markay hadlayso isweydiisaa kale waxaanaad soo wada ma wax la ogolyaba mise waxaan la ogolay ilaan rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofka bini aadamkii war kuma dhawaaqo ilaa iyo waxa sugaya warkaasiyo qoraya raqiibun mid ilaalinaya waa catiidun diyaar ah malag kastaaba waa raqiib iyo catiid waana ilaalinaya waxa kaa soo horbaxa wax kastoo ku hadlayso waa ilaalinaya waana diyaar malinkiisiyo waraaqdiisi way sasaaran yihin markaad bilowdaa buu qur-aanku bilaabmaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay sanaktubu maa qaaluu wax kastoo ay yidhaahdeen waa qorayna culamadu waxay isweydiiyaan wax kastaba miyaa la qoraa mise inta khayrka iyo shakunbaa la qoraya inta lawigaa waa la tuuraya jamaahiir badanoo culamada ka midi waxay leeyihin wax walba waa la qoraya ee cardiga khamiisaha iyo siniinaha layidhah ilaahay baa loo bandhiga dadku wixii uu camal soo shaqaystay markaasaa la tuuraa bay leeyihin inta khashinkaa laakiin inta khashinkaa lafteedu nuqsaan bay kugu tooda waktigaaga iyo juhdigaaga iyo qayb ka mid ay noloshaada qabtaa waa cimrigaaga qayb ka mida idan huwa caleyk hataa haddaanay xaggiga dembiga kaaga ahayn xagga raasumaalkii waktiga iyo cimriga abay qayb ka mida umisay oo tuurtay sida ogeed qofka mu'minkii wuxuu u baahan yihi ilahay wuxuu qur-aanka ina leeyahy laa khayra fii kasiirin min najwaahum ila man amara bisadaqa aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima dadku waxaanay ku faqayaan iyo waxaanay ku fadhi ku diriraynayaan iyo waxaanay isugu sheekaynayaan oo dhami khayr kuma jiro qof sadaqa dad faraya ama dad islaaxinaya ama macruuf kale dad u sheegaya mooyaane waxa kale hadala khayr kuma jiro su-aasha dariskan laga leeyay oo dhami markaa waxay tahay un inaynu su-aala isweydiino dadku khayrkiiyo shaka u kala yaqaana waad garanaysaa beertu inay xaaraantay namiimnimadu inay xaaraantay xantu inay xaaraantay been abuurku inuu xaaraan yahay xaqiraadu inay xaaraan tahay yasidu inay xaaraan tahay maagistu inay xaaraan tahay caydu inay xaaraan tahay waxaasoo dham inay xaaraan yihiin qamsigu in qofku zine lagu sheego in la dacayadeeyo in waxaasoo dhan nusuus tiro badan badan baa ku soo aroortay oo aktarukum ay maqleen xaaraannimadooda xagga kale khayrkana nusuus badan baa soo aroortay alxamdu lilahi tamlau lmiisaan nusuus badan badan oo sheegaysa subxaana allahi iyo alxamdu lilahi iyo allahu akbar iyo laa ilaha ila allah iyo aayad qur-aan oo la akriyo waxa ajar laga helana nusuus badan baa soo aroortay laakiin nusuusaha badan maaha waxaan rabo inaan wada tilmaamay waxa weeyaan carabkeenu ma yahay mid under control ah balaayaduba way yaraan lahay carabkaagu waxaa laga yaabaa dadka inta badan farjigiisu in under control yahay gacantiisu wax badan oo kamid inay under control tay inuu maamulo oo ku xisaabtamo laakiin su-aasha isweydiinaynaa waxay tahay carabkeenu mayay wax aynu maamullo ma ku jiraa inta aynan hadal ma fakarnaa oo ma isweydiinaa xagguu ku biiri doonaa talo waxa kani saxiifada madoowe aakhiro la keenayaa buu kuugu biiri sabuu gacad buu kuugu biiri xagguu ku qormayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa wayaquuluuna biafwaahikum ma laysa lakum bihi cilm wataquluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi cadiim waxaa ku dhawaaqaysaan bu ilaahay leeya oo afkiina ka odhanaysaan wax badan oo idan ogeyn war baad maqashay waad ku warramaysaa warku waxa laga yaaba inuu qabaa'il dhan isku dirayo inuu qof muslim oo weyn oo ilaahay agtiisa muxtaramka aad harba kaga siibayso waxuunka sheegaysid wax badan oo uga baahna in laba asturaan laga sheeg sheegay xataa hadduu dhab yahay ayaad wadaa ilahay wuxuu leeya subxaana wa tacaala wataquluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayinan warkaa waxa wadaan ba ilahay leeya idinka u malaynaya inuu fudud yahay laakiin alla agtiisa wax fudud maaha wahuwa cinda allahi cadiim baa ilahay leeya subxaana wa tacaala waxaa qur-aanka in badan ilahay inugu barayaa mu'minka dhabtee la yaqaanaa inuu yahay sifaat inuu leeyahay masalan fii suurati almu'minuun sifaatka mu'minka ilahay muxuu ku tilmaamay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun maxaa ku xiga waladiina hum cani illagwi mucriduun sifadii labaad ee mu'minka markii ilaahay qolada liibaadee mu'miniinta laga warramayey waxa sifaadka loogu tilmaamo koowaad waa kuwa salaada markay tukanayaan ilaahay isu dhibo khushuuca kaa wayna wada garanaynaa inuu nin liibaana yahay ninkaad aragto isagoo salaad u taagan oo khushuucsan oo ilmaynaya oo ilaahay baryaya waxaad leeay wallahi ninkan ilaahay baa cabudaya alla kacabta qalbigiisa ku jira haadihi sifa maxaa sifo labaad ilaahay uga dhigay muuminiintii dhab tahay sifadoodii labaad ilaahay wuxuu ka dhigay waaladiina hum can illagwi mucriduun waa kuwa hadaltirada dhaafaba ilaahay hadaltirada iyo bahbahaada iyo sheekada aan war badan ku jirin iyo waxaan aakhiriya adduunkoona anfaca ku lahayn waa kuwa iska daayabaa ilaha yidhi subxaana wa tacaala markaasa haddana sifaat kale lasii tilmaamay waladiina hum lizakaati faaciluun waladiina hum lifuruujihim xaafiduun intaan zako iyo furuuj xifdigeed iyo kuwaan la sheegin baa waxaa lasoo horumariyey waladiina hum can illagwi mucriduun cibaad raxmaanka ilahay markuu sifaynaya muxuu ku tilmaamaya وعباad الرحمن الذيna يمشوna على الأرض hwنا وإdا خاaطبهم الجاhiلوna qاalوا سلاaما wax magaratadu markay la hadasho waa kuwa aan la tirsanin ba ilahay yihi subحaanه وataعaلى yaعni صiفaatka qofka muؤminkii waxa weeyaan waa nimaan hadal tiradaba jeclay bale نebi mxamed عalayhi الصaلaaةu وaسaلاam wuxuu tilmaamaya qofka muranka iska dhaafa xataa isagoo xaqa waxaa laga yaaba inaad tirahda xaqaan raba inaan caddeeyo muranba hadday gasho baa lagu yihi iska dhaaf walow wuxuu xaq yahay muranka xaqaa qofka iska dhaafa buu nabigu tilmaamaya jannada boosaroo ka mid ah in guri looga dhisayo muran baatila iyo mid bilaa macnaa isaga reeb waa muranka xaqaa buu nebi maxamed leeya alayhi salaatu wasalaam qofka iskaga taga ilaahay wuxuu mu'miniinta ku sifeynaya waidaa samicuu lagwa faacraduu canhu وqaluu lna أعmaaluna وlakm أعmaalكm سlaam عalaykum la nbtغi الjahiliin صifaadkii dadka muuminiinta ilaahay markuu tilmaamaya wuxuu leeyahy hadday warku tiri kuteeriya laguyo waxaan macno lahayn maqlaan waxay dhahaan qaluu lana أعmaaluna وlakum أعmaal waana acmaasha intaanu dembi samayna nugu filan khalaas سlaam عalaykum la nbtغi الjahiliin idan in laga tago kutirikuteenta iyo hadalka badan baa waxa ay tilmaamaysaa qima inay ka mid tahay sifaatka dadka mu'miniinta ah hadde kama warramayo khayrku hadalkiiba waxaan ka warramaya una aamus inaad waxyaabaha lawiga ah iska dayso ayaa lagu tilmaamaya inay sifada qofka mu'minkaa dhabtaa tahay waxaa layna faray haddaynu hadlayno inaad tijaabiso uun inaad tiado waxaanan raba inaan ku hadlaa wanaag ma yihin markaasoo qura inaad ooda ka bogto waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan baa ilaha yidhi addoommahayga waxaad ku tidhaahdaa baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala nebi maxamed yaquulu latii hiya axsan ta wanaagsan dhaha baa ilahayna yidhi subxaana wa tacaala waid akhada allahu miitaaqa bani israa'iil laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaana wdi lqurba walyataama wlmasaakiin waquluu linnaasi xusna ilahi wuxuu leehay subxaana wa tacaala reer banu israa'iil miisaaq waxaa lagaga qaaday tawxiid iyo wanaag la sameeyo ka markii lasoo tilmaamay ayaa la yidhi iyo inay dadka wax fiicanoo qura ku yidhaahdaan oo ballankii ilaahay ka qaaday ballanka alla dad ka qaaday waa maxay carabkan inuu ka soo baxo oo qura waxa fiican inta kale in xabsiga loo diro walidalik baa ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu odhan jiray haddii shay unuu ku fiican yahay in la xidho xabsi kaasaan ku filan buu yidhi in la xidho haddaad wuxuun xidhi lahay tajaaraan noqon lahay cid un haddaad xabsi gelin lahay ibnu mascuud wuxuu leeyahay carab baa ugu fiican wax xabsi la geliyo carabka in xabsiga la geliyo ayaa ku fiican sida awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam bacdu saxaabati axaadiistaa wada taqaaniina tirada badan leh bacdaha haddaan akriyo xadiidkii mucaadi bnu jabal ee khayrka rabay ee uu tilmaamayay nebigu wuxuu ku yidhi maxay kufu calayka haada kaa un kaakawbuu nebigu yidhi carabkaaguun xeji markaasu wuxuu yihi wainaa lamu'aakhiduun bima natakalamu bih oo waxaanaanu ku hadalloo dhan miyaa laysu qabsanaya bal adigu waxaad qiyaastaa subxii markaad soo toostay ilaa gabalku markuu dhacayo wixii aad waddo oo lagu xisaabiyo waagu markuu beriyey ilaa gabalku markuu dhacayo warunbaad wadday intaasoo lagu xisaabiyo imasaa khayr ku jiro aad umalaynayso laakiin markii waagu beriyey hadalkaad bilowday ilaa iyo intaad ka seexanayso intee baad si leedahayba khayr ku jira wuxuu saxaabigii yaaba wuxu ilah rasuulkiisi waxaan aanu wadno oo dhana wadnay hadala miyaaba lasu wada qabanaya dhammaanteed nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sakilaka ummuk ya mucaad hooyadaa kuweyday mucaada we wahal yakubu nnaasu fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim ee dadku naarta miyay u galaan buu nabigu le wax kaloo madaxa loogu tuuraba naarta miya jira carabku waxay ka goostaan mooyaane xasaa'id lalsin naarna way ku geynayaan jannana way ku geynayaan janno inay ku geynayso dee muran kama taagna oo dee tawxiid baa ka mid oo qur-aan baa ka mid oo wixii khayr oo dhan baa ka mid a laakiin naarta inay ku geynaysaan dadku in badan u fiirsanin ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquuluuna ilaa kadiba waxa weynaatay baa ilaahay yidhi duul isagoo ka warramaya gaaloobay weenaskooda ka soo baxday ilahay wuxuu tilmaamaya kuwa munaafiqoobay maxaa la yidhi inaa kunaa naquudu wanalcab waxay lahaayeen dee waanu iska cayaarayna dagaal baa loo socday dabeetana dacaayad bay bilaabeen ay saxaabo waaweyn dacaayadaynayaan kadib markii layidhi maxaa waxaa u samaysana waxay idhahdeen waa waxaanu rabnuun inaynu ismadadaalino waktigaanu isku dhaafinayno waxaanu rabnuun dagaalka intan loo sii socdo inaanu madadaalano waktiga isku dhaafino ilahi wuxuu ku yidhi abilaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisaa ka dhigteen wax lagu kafkarsamo oo ku caayaarteen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waxbaha cudur daaranina baa laleeyahy subxaana watacaala waa gaalowdeen islaamnimadiinii dabadeed hadalku marka waa khatar xadiidka imaamu axmed iyo ayrkii warinayaane sheekh alalbaani saxiixa ku tilmaamay buu nabigu wuxuu ley calayhi salaatu wasalaam khiyaarukum axaasinukum akhlaaqa dadka idinku fiican waxaa ka mid a ama kuwa idinku fiicani waa kuwa akhlaaqdooda suubantaydaa la yidhi akhlaaq fiicnadana kuwa idinku shar badan leh maxaa sharka u calaamada nabi maxamed wuxuu ley calayhi salaatu wasalaam wa shiraarukum altarfaaruuna wlmutafayhaquuna wlmutashadiquun kuwa idinku sharka badan leh waa farfaariinta ahlukalaam qolada hadashaa iyo mutashadiq ka qowlalada markuu hadlayo fasaaxada iyo siduu ugu wado hadalka qowlalada ka yidhaahda iyo wlmutafayhim isna kama foga inkastoo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kuma fasiray almutakabiruun idan saddex sifo oo hadal ku saabsan baa lagu tilmaamay inay ahlunaar ku leeyihin nabigu calayhi salaatu wasalaam dumar buu soo maro wuxuu yidhi dadka naarta gelaya u badanaysaa waa maxay sababta hadal buu nabigu ku sifeeyey takfurna alcashiir wa tuktirna allacna baa layidhi lacnadda waa tiro badinaysaan abaaldarrada iyo cashiirada aa ka kufridaanna waa tiro badinaysaan waa hadal dumarkii layidhi naarba gelaysaan hadal baa ku gelaysaan baa layidhi raggii layidhi naarba gelaysaan hadal baa ku gelaysaan bale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay aktaru khataya bna aadam fii lisaanihi buu nabigu yiri xadiidkuu soo saaray imaamu tabraani fi lmucjam alkabiir sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo aktaru khataya bni aadam jasadka bini aadamku galo waxa ugu badan buu nabigu leeyahay inta carabka uka gosto intuu carabka ka yidhaahdo ayaa ugu tirada badan leh bale nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ee tirmadii warinaya sheekh albaani xasan ku tilmaamay wuxuu leeyahy man yadmanu lii maya xadiidkan aan tilmaamaya bukhaari buu ku yaalaa man yadmanu lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna fakdayhi adman lahu ljanna waryaha carabkiisa iyo farjigiisa dhowraya yaa intaa ka adkaanaya oo aan janno u anna janno u damaano qaadaa buu nabigu lehy alayhi isalaatu wasalaam nabigu wuxuu leehay aktaru maa yudkilu nnaar aktaru maa yudkilu annaasa annaar dadka waxa ugu badan ee naga geliya alfamu waalfaraj kana xadiidkii tirmadiya ee xasanka uu ku sheegay sheekh albaani bale xadiidka saxiixaynka ku yaalla wuxuu nabigu leehay calayhi isalaatu wasalaam ina arajula layatakallamu maa yatabayanu fiiha yudillu biha fi nnaar aw yahwi biha fi nnaar abcad maa bayna almashriqi waalmaqrib nabigu wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu ku hadlaa kelmad ilaahay cadow waxaa cadhogeliya ka mid oo aan laa yulqii lahaa baala riwaayadda kalena waxay tilmaamaysaa maa yatabayanu fiiha aanu hubinin qof baa iskaga hadla weedhaanu hubinin oo naarta hoos u gelisa cadceed soo baxaya cadceed ka dhacay intay isu jiraan masaafada in la bay naarta hoos u gelisaa weedha aanu ogeyn markii ku hadlayay weedhaha wixii aad u kastay waaba meel kaleen kuwan waxaa laleeyahy waa hadallo maa yatabayanu fiiha aanu hubinin waxaanu hubin baa meeshaa geynaya ayuu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam
الحكماء أهل البيت كانوا لنا إذا تم العمل نقص الكلام غيره عمل المثل الناس كلمه خلص على عبريه qofku markaanu camalga badnayn wax walba ka cadaaday wax walba isu wada caysmaa laga hadlo wax walba ka sheekeeya baac walba gala laakiin ma ilahay qofku markuu caqligiisa ka luulmo wuxuu garanayo inayaana wax kale ma farageliya wax yar buu ka hadala hadalkiisu ma dhaqo idan waxay ku tilmaamayaan qofku inuu caqligiisu kaamil noqday waxa daliilo abay leeyihin hadal yaradiisa naqsa alkalaam tilmaamaan hadalku waa family kalaamulmari bayanu family wadalkiisa waa wax cadeeya hadalkuma daawa turjumaanka caqliga qofka wax ka tarjumaya ee warinta wanaagsan ku koobka idhaahda ee weliba isku daynaad yaqayso hadal dhammaantiida waxa asalka siyo war walba waxa kaaga filan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas waxaa dhayda ku yaalla wuxuu yidhi man kaana yuuminu billahi واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليحزن حديث القرآن وذكري إلهه من يحب ومن يتقي ومن ينبغي ويقول أن تفعل إلهي سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يدعوك إلى أن تغفر لي وتفعل فليقل خيرا ولا تشرك قال مسلم الأعمى مسلم أما ولا تشرك حرام كما قلنا في القرآن عليه الصلاة والسلام نصوص تبدا مثلا ان تشعر عرب لو اشتريت فبرد الحديث في الصحيحين تقول ابي عبد الله بن عمرو بن العاص ورد يقول النبي عليه الصلاه والسلام موته اي مسلم من سلم المسلمون من لسانه ونفسه مسلم كما يحتاج اليه وانت على كيفيته تصدق انا وجهه وكان وقعي ايوه معي ايوه ايامي ايوه عمري ايوه قدري ايوه تقدر على نفسك وخاي تعمق dadka haddaan kor ku kordhin karaynin waa korkaada u hoogeen nin waliba hadduu korkiisa xili lahaa miskoodnada ku jiro ربنا سميه بس مين سبب معصيه انه يتسلم لانه حضور وتسليم له لكن وقت الصلاه طبعا لما بيبقى في كتب وليد ولا ولا يقدر صدر انت قلت لا حديث كلام الاهل ولا صحابي ولا الولي ابي موسى الاشعري الله تعالى يعيدني ما يقول يا رسول الله اي الاسلام افضل؟ فلم يعود في عمله نبوه حبيبي من سلم المسلمون من لسانه ويده من يدفع عمل في يده سبعه والسلام ولحديث الامام احمد يروي الشيخ الالباني مره صحيح كتب الامام روايه بيروي الى صحيح كتب الامام لكن الامام احمد حسبه بتيميه وكانه عليه الصلاه والسلام لا يستقيم الايمان عبد حتى يستقيم قلبه قلب ايمانك ثم ولا يقلبه خطوته ولا يستقيم قلبه قلبه فرمته حتى يستقيم لسانه qofku waxaan ku jira inuu toosanya waxa daliilo ah inuu xukumi kara inuu toosan yahay waxa daliilo ah qofka kale inuu camalkiisa xukumi karo walaa yadkhulu rajulun aljanna من لا ينجر ضوائفه قالوا عليه الصلاة والسلام أحاديث عرف قصرا suna da yadda ya kai su Allah amma tarbiyya da yake su Allah amma ya ba shi su Allah amma kuma da ke da su su Allah ya ta tsona ne wanda ba ولماذا أبواب كده بلا كده ولما أساس اللسان باب حفظ اللسان باب الطور اللسان أبواب كده بلا الله مثل هذا أبواب صح فأنا أقول يا عليه الصلاة والسلام حديث الإمام الترمذي بالصوت على كده الذين حفظ أبو الإمام أبي سعيد الخدري يقول إذا أصبح إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان أبين بلاد كلها الأعضاء كلها تكسر أي تدل إلى بعض الأمور بدون يوم التحقيق أعرف أي تلك كلام اليوم والدعاء ويعطي هذا اتق الله فيه وأعظموا إلى النبي العظم فإنما نحن له فإنما نحن به فإن استقمت استقمنا وإن وجدت وجدت وأرى فوقنا كلنا فوقنا حتى أن يحصلنا وإن يحتمل هذه وأنوب عن مكروهية فالصموم من بعده إن وقت التقوى بالخوف إن هناك أو تحت يوحي الإمام أحمد النبي بيهقي لا يكون الكفارة شغل بأن يجب الصحيح للغير النبي عليه الصلاة والسلام عمل إلى أبي عقبة بن عامر أن يقول يا رسول الله من يجاب إلى الرسول في الحال الجزائري فالسلام كيف نتعلم له أقول أمسك عليك لسانك أعطى أفكارك قال وليفتح بيته كل أجراء تتابع واتبع خطيئته جنب جهل الكروب نجم عليه عليه الصلاة والسلام تأذن لي إلى رسول يوم كل يوم بالدعاء ورفع عرف على طلب النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا كل بالدعاء عرف أبو لله عرف أبو سورة كما كل أجراء تتابع النبي عليه تعالى يترك المحاضرة بما ذات ذات انت تذكر انت الدين دي وحده دي وحده لك ورب العالمين بعدين واحد كتب تكوي من النبي عليه الصلاه والسلام بمكة واضح عن السياق أو يا رب هو بين موسى عليه كما كان الله عن السماء الذي هدمت السماوية وواحد الواحد السماوية عفوا كان عيو وكان بعد شيء هذا هو الذي يسير إلى قوة الرجل الغير أعطاه لا برضه مش عارف يجيب الثالث برضه يجيب كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام في المعمل مؤمن الله لا يحب الفحش ولا الفحش أما قال أعرف علي أعرف علي أقصى مرة يجوز ما تشاء فحتى مثلا كويت العالي أمام مالي يسير ولا حتى حزب الشعبي نحن نجد في الدنيا حتى في كل يوم وقع فيها قبل أن أول طرفان ولذلك خادم يعيش بين الجن وإذا ذلك كان أنه ولا يعيش أنا أقول يا رب الضرورة للخيرات العظام لأنه لا أقبل كما طلب الأسماء نعم وتبكي وعلم أنه سياد وغيره الروح الله كان يولد نورا الله عليك قدرات النبي صلى الله عليه وسلم كوي ينادون على النبي ويقول اليوم يهود بنو يهود وأعطينا المعصوم ويقول السلام عليكم يقول ماذا على عاصم فقط يستبدل إلى السلام عليكم اللي هو السلام ولا يستبدل إلى السلام عليكم السلام عليكم يقول ماذا على عاصم من الحمد لله أو عليه الصلاة والسلام وعليكم الدين وعليكم الصلاة حتى مولانا وعليكم الصلاة حتى تعلم بعد إذن كبيرين من الله في معها ولكن لم يكن إلى عائشة رمها صلاة صلاة إلى أن يكون سوى عباده إلا المغربيين أسماء المدن أنهم المغربيين وقت مثل سوريا كان من لون من سيد كتب وسيد ولا سواء تلقائيا أو بهدف أعظم وكان يقول كل عليه الصلاة والسلام عسى فقهوا من شقاق السمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول عليه الصلاة والسلام مخلص البديع والأفضل يقف العقوبة وقبلنا معه وحنقول وعليه قسمها كيف هي الجلالة يعني قد كانوا في مكة وأن ربنا ربنا إلى الحين أريد إليه وحنا التطابع أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ليس فكان الجمهور فإن كنت كأن لا العيد ولا في الضغط يبنيه في كل الكتاب حرام لك حرام لك ولو كان هو بالسيء والميت أنت كل الكتاب فقط كتاب الجيوب وقت ما هو waxaa la midaba laleeyahay inaad ku qabayso waktiga ku baabiso qodhigi darkaas waylu likulli humazatin lumaza ولا تطع كل حلاف مهين حماد مشاء بمهين مناع للخير معتد فيه لا يحب المرء ولد السميع وهو والله باذن الله كيف قرن كل عربي انت قرن ان من كيف تقدر لا يؤمن ولا تنابزوا الى القاضي بالتلفون الفسوق بعد الايمان والملعين في الناس من يديه لا يؤمن اليه سبحانه وتعالى رمي بالقلب الله منيع قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث شيخ الالباني حتى صوت الامام الروايه كما في انه صحيح نجرة النبي عليه الصلاه والسلام ان ارض الربا ربوي كفور هو وين وحكمها من أرض الغرى وأحكامها استطالة المرء في أرض أخيه تقع في تكون ذنوبه ولا في علم في تركيه هذا هنا العشق كل النجوم والرؤية هو فما شاء الله هنا أنا موقف هذه الصوت واضح وقت نفسي يا علماء المحفظة إلى إحترام المغلق وأنت تقول يا أخويا وأن إليك فيه وأن أحمد أحسن البيان يحضر عن الغلط أمور وأن أحمد أطياب وحضرون السبيل وأن أحمد أطياب وحضر بنين السبيل نحن إليك فيه مع كل شهوات السبيل نحن إليك فيه سبحانه وتعالى سبيل مع كل شهوات السبيل ونقول أرد عنك مكة وحضر inaad ku daydo sidaad jidhkaada kalaba u kalsootay ee waxaad cunaysa inay xalaal noqdaan u ilaalisay ee waxaad ku dhaqmaysa inuu xalaal noqdaan u ilaalisay qalbigaadu inaad carabkana ku samaysato control inuu jira under control badnaha ku biyo badnaha xukuntayna ku biyo oo aan intaadan hadal inaad isweydiiso waxay manfaxma kuu leeyihiin kuwa haddii marka addunya aqoonina kuuleeya ku hadan haddaanu labadaa midnaba kuulahayn iska joog inuu kuga dhigayo yeelataayo inuu la weysaraan yahay waxaad ku daydaa inaad iska joogiso soomaalina waxay ka mid yihiin ummadaha alla abuuray baan isku leeyahay ee hadda jooga tartiib ugu tiro badan ugu tiro badan hada midnooyidiye waxay ka sheegayeen toban soomaaliyeed hadday meel isugu timaado buu yidhi dadka kale tobankii meel isugu yimaado qofna wuu hadlaa sagaalo way dhegeysataa soomaalida buu yidhi sagaalo way hadastaa midna wuu dhegeystaa waa wax cajiib ah tobankan soomaaliya meel isugu yimaado in sagaalo hadlayso midna dhegeysanaya waa wax yaable waxaan ku hadlaa jacayl baan u malaynaya aan isku daynayna inaynu carabkeena kansooli karno dhegeysan karno wallahu aclam ilaahay